Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xaragga ku jaraya dhismo cusub ee xarunta bangiga dowladda Puntland laantii ee magaalada Boosaaso oo hab casriya la dhisay sidoo kale madaxweynaha iyo weliba uusashidik ayaa dhismo xarunta dakhliga ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka barya welibana dahafurka mashaariicdan waxaa ku qeyb galaya golayaalka dowladda Puntland maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso ganacsatada walgorodka iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee bangiga puntland qatar ugaas cabdi ayaa unka horeyntii ku hadalay xarag jarka bangiga oo laga dhisaay iskutashiya xarigjarkan aan samaynayno ama qaybtan aan furayno shantii sano ee lasoo dhaafay ama lixdii sano lasoo dhaafay waa kii saddexaad oo aan xarigga ka jirno arrintaasna waxay ku timi isku tashigii madaxweynuhu lagu hogaaminayay bangigu wuxuu hagaa nidaamka dowladeed ee maaliyadeed ee wadanka bangiga dowladda puntland waxaa ka muuqata inuu horumar aad iyo aad u weyn ka sameeyey hufnaanta ilaalinta dhaqaalaha cashuurbixiyayaasha wadanka muhiimadda aanu samayno waa inaan ururinno dakhligii kadibna miisaaniyadda siday lagu ansixiyey inaanu ku kharaj garayno muhiimadda noogu weynoo taas waan qabanno waxaan kaloo kor joogtaynaa bangiyada iyo hay-adaha maaliyadeeda wadanka intaas keliya maaha laakiin muhiimada ka waaweyn buu bangigu qabtaa laakiin kuwaasa ugu waaweyn wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland maxamed faarax maxmuud ayaa hadhow ayaa shiidikowka dhismo xarunta dakhliga ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka barya qaybta dakhliga iyo maamulka haddana madaxweynuhu dhagaxdhigga kadib uu noo xarig jaro bangigan cusub oo quruxda badan oo magaalada boosaaso laga hirgeliyey runtii farxad weyn bay noo tahay horumarkan qaybta maaliyadda ee puntland runtii ay ku tallaabsatay bacdamaa horumar iyo dubudhis aanu ku tallaabsannay oo aan rabno puntland inay ka gudubtay marxaladihii emergensiga waxaan runtii codsan lahaa madaxweyne iyo qaybta bangigaba in lagu kordhiyo bangiga qayb ah horumarka iyo dibudhiska ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi dani ayaa xaragga ku jaraya dhismo cusub ee xarunta bangiga iyo dhismo xarunta dakhliga ee wasaaradda maaliyadda gobolka baryowsashiidikiya waa tilmaan waayadan socotay oo ah in aad loo horumariyo dhinaca adeegyada dowladda mudnaan la siiyo hay-adaha maaliyadda waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh macnaheedu maaha soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dowladdu waayadan ka shaqaynaysay daraasadeeda socota